Thompson.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo sabti ah bisha abriil ee sannadka laba kun iyo labaylabaatankana waa saddex iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somalicom idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mida booliska soomaaliya oo v o a uga warramay kooxo dibjiriin ah oo dhac iyo dil u geysta dadka oo ku soo baxay magaalada muqdisho
sida hadda ee ka muuqataa nimankan hadda laga howlgelayo ee magaalada muqdisho ku soo isboonaaday waxay u dhisan yihiin koox koox raba inay ku dhex darsadaan yacni weeradan ee dhagax tukurkan waxaa ku dhex jira markii la arko shaksi wata mobayl ama mooto ay daday saaran yihiin la rabo in la dhaco ayaa kooxna xagga ka soo martaa kooxna intay ka soo martaa waa la dhagaxeeyaa
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan xaaladda abaaraha soomaaliya
aad iyo aad dadku u dareemeen dhinaca oo biyo yari haddii la dhaho iyo dhinaca maxaa la dhihi jiray baad intaba aad bay u dareemeen webiyadii dalka oo labadii webi oo biyahoodii eber noqday shabeelle waa lagu ogaa inuu biyihiisa yaraado laakiin jubbo oo sanad ilaa iyo wati wakhti dheer kadib tootali biyo la-aan noqday waa wax aad iyo aad abaaro aad u baahsan bay ahaayeen
qodobadaas iyo natiijooyinka ciyaaraha maanta la ciyaaray ee horyaalka brimer leaga ayaad sidoo kale ku maqli doontaan iyo warar kale marka horese warkii dunida maamulka jubbaland ayaa maanta shaaciyey inay magaalada ceelwaaq kusoo gebagabeeyeen doorashada lix iyo tobanka kursi ee taalay gobolka gedo kuwaas oo markii hore loo qorsheeyey in lagu qabto magaalada garbaharey doorashada shan kursi oo ka harsanayd koob iyo tobankii shalay la doortay ayaa maanta la qabtay iyadoo halkaasi maanta uu gaaray madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan xildhibaanada maanta la doortay ayaa waxaa ku jira wasiir ka tirsan maamulka jubbaland kaasoo ah mursal khaliif oo ah wasiirka qorsheynta ee jubbaland muran la xiriira doorashada kuraasta xildhibaanada lix iyo tobanka kursi ee loo qorsheeyey inay ka dhacdo magaalada garbaharey ayaa in muddo ah u dhexeeyey dowladda federaalk ee maamulka jubbaland taasoo markii dambe guddiga doorashada ee heer federaal ay go-aamiyeen in lagu qabto magaalada ceelwaaq ee isla gobolka gedo ciidamada ruushka ee ku sugan gudaha ukrein ayaa sabtida maanta isku dayay inay xoog ku galaan warshad birta samaysa oo ay degan yihiin askar iyo shacab ukrein ah taas oo ku taala magaalada koonfurta ee mariupol iyagoo burburinaya cirifka ugu dambeeya ee kooxaha waa iska cabinta weerarkan ayaa dhacay habeenkii feestada ciidda iisterka kadib markii kremlinka uu sheegtay in milatarigooda ay la wareegeen guud ahaan magaalada mariupol marka laga reebo warshadda azofstal milatariga ruushka ayaana duqeeyey magaalooyin kale oo ku yaala koonfurta iyo bariga ukrein saraakiisha ukrein ayaa sheegay in ugu yaraan lix gantaal oo ruushka uu ku garaacay magaalada dekadda ee odessa oo ku taala badda madow uu ku dilay ilaa iyo shan ruux moscow ayaa sheegtay inay u dagaalamayaan si ay gacanta ugu dhigaan dhammaan bariga iyo koonfurta ukrein iyadoo qaramada midoobey ay sheegtay inay diiwaanka geliyeen daraasiin dad rayid ah oo lagu dilay hal magaalo oo dalkaasi ah maribool oo qeyb ka ah gobolka warshadaha ee ukrein ee loo yaqaano dombas ayaa muhiim u ahayd ruushka tan iyo intii uu bilaabay duulaanka afarlabaatankii februaayo in ruushka uu si buuxda u qabsado magaaladaasi ayaa waxay uga dhigan tahay guushii ugu weyneed ee dagaalka ay ciidamadiisa ka gaaraan kadib laba bilood oo ay go-doomiyeen ugu yaraan lix ugu yaraan lix ruux oo caruur iyo haween ay ku jiraan ayaa lagu dilay dagaal qabiileed u dhexeeya carabta iyo dadka aan carabta ahayn ee ku nool gobolka darfuur ee dalka suudaan sida ay sabtida maanta sheegeen shaqaalaha gargaarka ee halkaasi ka howlgala iska horimaadka ayaa bilowday khamiistii iyadoo nin hubaysan uu laba ruux ku dilay aaga krenig ee galbeedka gobolka darfuur sida uu sheegay aadam regeel oo ah hafayeenka isu duwaha howlaha samafalka ee qaxootiga iyo dadka barakacay ee daarfuur maalintii ka dambeysay ayaa maleeshiyada kooxda janjawiid ay weerar ku qaadeen dad barakacyaal ah oo ku sugnaa koonfurta krenig halkaas oo ay ku gubeen daraasiin guryo ah iyagoo dad badanna ku qasbay inay ka cararaan deegaanka iskoormaadka oo socday ilaa jimcadii shalay ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay lix iyo toban qof oo ay ku jiraan saddex ruux oo xaaladooda ay daran tahay gobolka daarfuur ee suudaan ayaa waxaa bilihii u dambeeyey ka dhacayay dagaallo dhimasho badan dhaliyey oo u dhexeeya qabaa'ilada iyadoo weli uu dalkaasi ka taagan yahay qalalaasaha ka dhashay afgembigii sanadkii hore ka dhacay dalkaasi markaas oo jenaraalka ugu sarreeya ciidamada xukunka si qasaba uga tuuray xukuumaddii rayidka ahayd dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal ramadaan kariim booliska soomaaliya ayaa sheegay inay magaalada muqdisho ka soo baxeen kooxo dibjiriin ah oo abaabulan oo dhac iyo dil u geystay ka geystay magaalada booliska ayaa kooxaan ugu yeeray ciyaal weero haaruun macruuf ayaa qadka telefoonka kula xiriiray afhayeenka booliska gaashaanle cabdifataax aadan xasan waxaana uu weydiiyey waxa ay yihiin ciyaal weero
waa mahadsan tahay haaruun walaale magaalada muqdisho iyo magaalooyinka dalkaba waxay u dhisan yihiin degmooyin leh xaafado kala duwan oo bulshooyinka ay u kala dhisan yihiin hadba xaafad kasta dugsigii iskuulkii u dhow inay wada tagaan taas oo abuurta in degmooyinka ay u qaybsamaan xaafad xaafado kala duwan xaafadahaas ayaa markii khamiistii jimcaha la gaaro ciyaalka loo diri jiray dugsiyada ay u diri jireen ula soo guraan iyo waxaas ay asal ahaan kasoo bilaabatay weerada waxa loo yaqaano oo xaafadan ilmihii ka soo baxay iyo xaafadaas ilmihii kasoo baxay inay isweereeyaan oo ay dhagax tuur sameeyaan la kala tegi jiray laakiin waxaas dhanna dhib weyn oo sidaa ama jirin inuu cunug yari ku daqramo iyo in xaafadaha dhagaxaan kusoo dhacaan iyo waxaasay ku ekaan jireen balse hadda waxaa kusoo kordhay niman waaweyn oo toosho sita oo ku dhuumanaya qaabkan dhagaxa rabana inay dadka ku dhacaan oo ay ku waxyeeleeyaan marka may abaabulan yihiin ma koox koox bay u abaabulan yihiin sida hadda ka muuqataa nimankan hadda laga howlgelayo ee magaalada muqdisho kusoo isboonaaday waxay u dhisan yihiin koox koox raba inay ku dhex darsadaan yani weeradan iyo dhagax tuurkan waxaa ku dhex jira markii la arko shaksi wata mobile ama mooto ay daday saaran yihiin la rabo in la dhaco ayaa kooxna xagga kasoo martaa kooxna intay kasoo martaa waa la dhagaxeeyaa si dhagaxaantaas loogu wado qofka waa la qabanaa wixii uu watay mobeeladii alaabtii in laga qaato noocaasay ku abuurmeen haddana markii dambe tuureeyo iyo inay qaataan toosashay keeneen ee xaafadaha isaga gudbaan oo xaafadaanna ay baxdo xaafadaas soo dhacdo xaafadaanna ay baxdo taaskaa soo dhacdo marka adiga ugu dambeyntii hadda ciidamada kala duwan ee amniga ugu horeya ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa wuxuu sameeyey shir laisugu imaanaya laamaha amniga dhan shirkii waxaa lagu go-aamiyey in nimankaanu aan ahayn in qaab soo jeed a loola diriro qaab in la aruuriyo xogtooda qof walbana loogu taga barta uu degan yahay waalidkiisa hadduu ka warqabay hadduusa ka warqabinna laga waajibkii uu lahaa iyo xaqa laga waraabiyo tiina waa dhaqan gashay ciidanka habeenkii afraada u malaynaa in howlgalkaas uu socdo dad lasoo qabtay saldhigyada ay ku xiran yihiin qaarkood
imise qofaa la qabtay wadayna loo gudbin doona xabsiga dhexe imise qofaa la qabtay haddeertan aan kula hadlayo saldhigga shibis qaara ugu xiran wadajir qaara ugu xiran dharkeenle qaara ugu xiran marka dadkaasi way kala saasaaraynaa ninna wuxuu keenay abaabulka waxaana adduunyada actionkii dhaca waxaa loo qaybiyaa fikir iyo ficil iyo yani kaabe ama faalkaabe dee qofna fikirkau keenay waxaan waxaan raadinaynaa asal ahaan fikirka meeshuu ka yimid in ciyaal weeradan la abuuro la dhexgalo dadka waaweynee fikirkaas keena inaan qabano markaas kadib arrin aan u gudubno ficilka kuwii fulinayo ilmihii tuuriyada iyo mindiyaha iyo tooshaska watay inaan waalidkoodii iyo ayagaba sharciga hor keenno markaas kadib haddana la helo ficil kaabihii dad baa bixiya tooshaska lacag ku bixiya oo dhiiba lacagta maantay deenay soo qaataan ayagoo oo ku raba waxyaabaha maanduuriyaha ah ciday deen ka soo qaadanayan waxay leeyihin nasiib waxaan caawa maanduuriya isticmaalno caawan weerogeli rabna waa kuu keenina kuwaasna waxaan u naqaanaa waxyaabaha falkaabaha ah kuwaasna ayagana waxaan rabnaa inaan sida barahooda ugu tagno markii ayaga la qabto ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo laamaha amnigaba hadda waxay raadinayaan horta yaa fikirka leh fikirka markii lasoo qabto ayagaa keeni sheegi doona cidda ficilka leh kuwa ficilka markii lasoo qabtana ficilkaabi ayagaa sheegi doona dukaamadii iyo dadkii waaweynaayo soo abaabulay oo lacagta siina waaye waxaad ii sheegtaa marka imise dhacdo ayaad diiwaan geliseen oo dad dhibaato loogu geystay ama laga dhacay hanti ay wateen waa kuwa ugu culusi waa toddoba dhacdo oo magaalada muqdisho ka dhacday oo qaar ku nafwaayeen laakiin guud ahaan falalka ciyaal weeraro markii lasoo tiro koo waa sagaal labaatan dhacdo waaye oo qaarna ay waxba geysanin oo iska weeraystameen oo ciidamada qaarkood ama askar ka hortimid xabada ku rideen oo kala carareen laakiin tirada ugu waxyeelada badan toddobadaas waxyeelaa geystay oo dhimasho ay ku jirto marka insha allah maalmahan afartii berioo lasoo dhaafayna waa laga howlgalo hadda xaafada iyo caddayn iyo fara iyo sabir in laga qaado cid walboo lagu arkay raad mar ku yeelatay ama loogu shakiyey wixii haddii la bilaabay naftirkooda waa ay gaabsadeen laakiin waa ay gaabsadeen waa ka hareen ugu harimayne qof walba oo mar lug ku yeeshay waxaan rabnaa inaan sharciga la tiigsan imise qofaa ku dhimatay
ilaa iyo saddex qofood ayaa bareer loo dilay oo ciyaar weeradaas lagu dhex dilay oo ugu dambeeyey wiilkii yaraa sida xun loo dilay oo sida dhagax loogu waday nafta kaga qaadeen waa garta marka dadkan waxa ku dhiiri gelinaya ama ay u samaynayaan ficiladan ma waxa weeyaan inay lacag helaan si ay daroogo ugu iibsadaan ma shaqo la-aan baa haysa maxay tahay sababta ka dambaysa walaal laba qaybood aan u qaybinay kuwana waxaan ku sallaynay baahida inay gelisay kuwana aan ku sallaynay yacni in ay daraagis u galeen kuwa baahida ay gelisay waxaa ka mid ah kuwa raba inay intii la weerartamayo weeraradaas lagu dhex jiro dhexaanta la tuuraya ka dhex faa'iidaystaano dadka la tuuriyana ay moobeelada ka xoogaan dabadeedna sii gataan oo ay u bogeen kuwii suuqleyda moobeelada lasoo dhacay gadaya tuugada ah ay ayaguna keeneen inay ciyaal weerar noocaasa abaabulaan oo ka arkay suuq in moobeeladan lasoo dhacay halkii habeen labaatan soddon loo keeno ay ka arkeen shabakadihii moobeelada dhacayeen ayagana waa qabanay shabakad ka mid aan qabanay waxaan wax lala yaaban ugu noqotay in moobeelada moodalada ay u kala samaysan yihiin tuugada moobeelada iibisaan ay farshadadaas u kala samaysan yihiinoo haddii moobeel noocaas la helo qolo loo geeyey ay jirto haddii moobeel noocaas la helona qolo loo geeyey jirto taasoo waxyeelo baan ka ah yacni markii loo eego dhaqaalaha iyo ummadda soomaaliyeed hantideeda sidii loo baabilaa in loo samaysto kooxaa noocaas ah marka baahidaasna qola ay u galeen qolana waxay u galeen daraagis inay ku helaan sababtoo ah kaniinigan tramadoolka iyo buluuga iyo waxay leeyihiin lasoo isticmaalaa kaniiniga tramadoolka markaa isticmaashana wax naxariis ah ma lihid uu kaa qaadaya qofku wuxuu noqonaya dhagax wixii loo uu rabo iska sameeya taas ayaana keentay marka waxaan dhihi karnaa ciyaal weerahan abaabulkiisa waa midaas ah baahida dhaqaale iyo mid maanduuriyaha labadaas arrimood ayaan u sababaynaynaa inay abuureen ma laga yaabaa marka hawshan inaydi ka jeediso hawshii weyneyd ee ahayd la dagaalanka dadka dilka iyo qaraxyada ka geysanaya magaalada walaal waxaan ku caddaynayaa inaysan naga jeedi karin hooshaas sababtoo ah taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo muhiimad siinaya howlaha adag ee hor yaala ayaa wuxuu sameeyey hoggaan la yidhahdo hoggaanka dhaqanka iyo diinta hoggaankaas oo fulin doona yacni la dagaalanka waxyaabaha maanduuriyaha iyo dhalinyaradan dhaqanka xun raacday marka ciidankaas saldhigyadana way gacan siinayaan keliya ma ahan in wax amniga intii hakad la geliyo lala dagaalayo ciyaalka maanduuriyaha isticmaala ma ahan dhaqankana waxaa naga gacan siin doona insha allah culmaa udiinka iyo odayaasha dhaqanka bulshada
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka taliska booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo arrimaha la xiriira ciyaal waraf ka soo cusboonaaday magaalada muqdisho uga warramayay waryaha v o eda haaruun macruuf magaalada ceelwaaq waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey doorashada lix iyo tobanka kursi ee gobolka gedo iyadoo kuraastii ugu dambeysay maanta la doortay warbixintan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad doorashada maanta lagu soo gebagabeeyey degmada ceelwaaq ee gobolka godo ayaa waxaa maanta doorashadooda la qabtay ilaa shan kursi sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee jubbaland ee ku sugan degmada ceelwaaq ee gobolka godo kursiga tirsigiisa uu yahay hob ayaa waxaa ku tartamay sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka jubbaland musharax xildhibaan faadumo faarax aadan iyo musharax xildhibaan saacdiya cabdulaahi shire waxaana guddiga doorashooyinku ay sheegeen in musharax xildhibaan faadumo faarax aadan ay ku guulaystay kursigaasi sidoo kale kuraasta doorashadooda maanta la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisa uu yahay hob kaa oo ay ku loolamayeen sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen axmed cismaan ibraahim iyo aadan gaarane cabdulaahi iyadoona gabagabadii guddiga doorashooyinku ay tilmaameen in kursigaasi uu ku guulaystay axmed cismaan ibraahim kuraasta kale ee maanta doorashadooda lagu qabtay degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa tirsigooda waxa uu ahaa hob kaa oo ay ku loolamayeen maxamed maxamed maxamed iyo qadar maxamed aadan iyadoona gabagabadii kursigaasi uu ku guulaystay hob musharax xildhibaan maxamed maxamed maxamed sidoo kale maanta kuraasta doorashadooda lagu qabtay degmada ceelwaaq waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisa uu yahay hob waxaana ku tartamayey musharaxiinta kale ahi mursal maxamed khaliif iyo sidoo kale musharax xildhibaan cumar maxamed bulle iyadoona gabagabadii kursigaasi uu ku guulaystay wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ee jubbaland mursal maxamed khaliif kursigii u dambeeyey ee doorashadiisi la qabtay ayaa waxa uu ahaa ka oo ku soo baxay cabdirashiid maxamed ducaale haddaba markii doorashadu ay soo gabagowday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay dr siyaad maxamed mursal oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo faahfaahin ka bixiyey sida ay doorashada maanta ceelwaaq uga dhacday waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed dowlad khayr qabto oo cusub iyo baarlamaan khayr qabo oo fiican degaan doorashadan hadda aan idinkala hadlayo maanta ee ceelwaaq shalay kow iyo toban baa la doortay maantana shan isku darkooda waa lix iyo toban kursi lix iyo tobankii kursi ee ku astaysnaa degaan doorashada labaad ee jubbaland halkaasay ku egtay intii ay doorashada ka socotay degmadaasi waxaa gaaray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo wafdi uu hogaaminayo iyagoona sheegay in ay maanta soo gabagowday doorashadii guud ahaan deegaanada jubbaland islamar ahaantaana ay maanta ku eg tahay doorashooyinka guud ahaan deegaanada jubbaland sida uu sheegay maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland oo runtii ummadda soomaaliyeed iyo caalamkaba ilgooni a lagu eegayey dibudhici ku yimid hadday maanta noo soo gabagowda allah mahaddaa leh si nabadgelyo ah waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada ceelwaaq oo gogasha dhigay agaasimay mas-uuliyadda intaa leeg dhabarka saartay sidoo kale ciidanka sharafta leh oo taliya jenaraal cabaas ibraahim gurey madaxda ka yahay iyo ku-xigeennadiisa xaaladda waddanka ka jirta awgeed in la guulaystin halkan doorasho ka dhacdo inkastoo maamulka jubbaland uu sheegay in lasoo gebagabeeyey lix iyo tobankii kursi ee taalay deegaan doorashada labaad ee guddiga doorashooyinka heer federaal u weeciyeen degmada ceelwaaq ayaa misna waxaa degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado waxaa ka soconaya abaabul ku aadan sidii doorasho taala mid ahi looga qaban lahaa degmadaasi iyadoona maanta la bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya lix iyo tobanka kursi ee gobolka gado gaar ahaan degmada garbaharey kuwaa oo doonaya in ay soo saaraan kuraas la mid ahay tan lagu doortay degmada ceelwaaq aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhinaca kalena musharaxiinta u tartamaya guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta khudbado u jeediyey xubnaha aqalka oo ay doonayaan inay codkooda siiyaan doorashada dhici doonto toddobaadkan warbixintan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed cabdulle oo muqdisho ka soo diray xildhibaanada aqalka hoose ayaa maanta dhegeysta khudbadaha musharaxiinta u taagan halka guddoomiyaha golaha shacabka sideed xildhibaan oo ka mid a golaha shacabka ayaa isku soo taagay qabashada halka guddoomiyaha iyadoo laba ka mid a halkan ay hore usoo qabteen sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa hore usoo noqday guddoomiyaha baarlamaankii ku-meel gaarka ahaa halka xildhibaan maxamed mursalna uu hadda yahay midka ka degaya baarlamaankii ugu dambeeyey wakhtigu ka idlaaday xildhibaanada hadlay dhammaantood waxay ka midaysnaayeen xaqiijinta in golaha shacabku uusan ku milmi doonin hay-adaha kale ee dowladda wadashaqaynta ay kala dhexayso maalinta berita ayaa la dhageysan doonaa musharaxiinta u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaana inoo haysaa ama soo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka martida maykrofoonka barnaamijkeenna maanta waxa aan ku eegaynaa xaddiga saameynta abaaraha iyo sidoo kaleeto sida roobabkii dhowaantan da'ay ay u kaafin karaan dadka abaarahaasi xooggan sannadkan uu qabsaday sidoo kale waxaan ku eegi doonnaa haddii maamulada iyo sidoo kale dowladda amaba haydaha aan dowliga ahayn ay door ka ciyaareen sidii dadkaasi dhibaatada ay gaartay loo gargaari lahaa barnaamijka waxaa marti iigu ah doctor xasan maxamed oo isagu ka tirsan hay-adda hirda kuna sugan magaalada baardheere ee gobolka gedo waa yahay doctor xasan maxamed bal kusoo dhawow barnaamijkeena martida microfoonka ee toddobaadkan ugu horreyntiina iiga waran xaddiga abaaraha ee sanadkan inta uu la ekaa saare cabdi waa mahadsan tahay xaddiga abaaraha sanadkan aad buu u sareeyey dhammaan gobolada dalkana aad baa looga dareemay sidoo kale waxaa aad iyo aad dadku u dareemeen dhinaca oo maxaa la dhihi jiray biyo yari haddii la dhaho iyo dhinaca maxaa la dhihi jiray baad intaba aad bay u dareemeen webiyadii dalka oo labadii webi oo totally biyahoodii eber noqday sida caadiga webi shabeelle iyo webi jubba markii loo fiiriyo labada webi aad u kala weyn waaye shabeelle waa lagu ogaa inuu biyihiisa yaraado lakin jubbo oo sanad ilaa iyo wati wakti dheer kadib totally biyo la-aan noqday waa wax aad iyo aad abaaro aad u baahsan bay ahaayeen magaran saare wax yaroo kaloo rabay inaan ku daro waxay ahayd dhinaca cudurradoo kale waxaa jiro macluul aad u baahsan oo ay ka tagaan abaaraha oo kale oo caruurta soo wajahdo iyo dadka waayeelka ah sidoo kale waxaa jiro maxaa la dhihi jiray jadeeco iyo waxyaabo kale oo shubanbiyood uu la mid yahay sidoo kale jadeecada dadku markay ku dhacdo caruurta oo kale waxyaabo ay keento oo saameyn badan baa jirto oo hadday ahaan lahayd dhanka indhaha oo kale oo saameyn ay ku keentaa jirto oo qofka waxaa laga yaabaa inuu indha la-aan ay uga tagto ma garat waaya waa garta oo araggiisa uu ku waayo dadka xoolahooda ay leedeen iyo saameynta dhinaca kaleeta ee dhaqaalaha uu ku yeeshay haddaad wax nooga sheegto wallahi aad iyo aad dadku dhinaca dhinaca beeraha iyo dhinaca xoolahaba saameyn dhaqaale aad u weyn ba burbur dhaqaalo aad u weyn baa soo gaaray dadka soomaaliyeed intooda badan waxay ku tiirsan yihiin xoolaha iyo maxaa la dhihi jiray iyo beeraha labadoodiba waxaa soo gaaray burbur aad u weyn kuwa labadiiba waxay ku xirnaayeen roobabka iyo maxaa la dhihi jiray waxa ay soo saaraan marka labadiiba aad saameyn aad u weyn baa gaartay waa gartay marka dhibaatooyinkaas aad ka sheekaysay oo dhan ay soo jireen maalmihii lasoo dhaafay toddobaadyadii lasoo dhaafay roobab ayaa waxay ka curteen guud ahaan gobolada dalka intooda badan markii la fiiriyo marka webiyadii biyo ayay dib u keeneen bal waxaad iga warantaa marka roobabkan ma kula tahay in xaddigii abaaraha iyo dhibaatadii xooganeeday jirtay uu wax un ka caymin karo
saare waa mahadsan tahay markii loo fiiriyo abaartii weyneed lasoo maray iyo roobka da-ay saameyntu ma badno oo roobka saameyntiisu ma badno haddii waktiyada soo socda uusan roobku si xooga uusan u di'in waxaa weeyo waxay noqon doontaa isku fur abaar isku fur ay noqon doontaa ma garata
waa garta isku fur abaar markaad leedahay macnaheeda iyo macnee halkaas
soomaalida waxay wax ku ku ku odorstaa gu iyo dayr wax la dhahaa jiro roobkii hore oo dayrta manihii roob ma jirin oo abaar bay ahayd haddana abriil waxaa la galay tiiguga haddii asagana aan la helin roob xaddi roob oo ku filan oo labadiiba u dhigmo waxay noqon doontaa xilli isku fur oo abaara saasaan ka wadaa aan ma garan waa gartay qaramada midoobey way ka qaylisay hay-adaha kaleeto caalamiga ah inji-ooyada adinkoo kaleeto hirdoo kale iyo meelo kala gedisan waa qayladhaanta way socotay marka maxaad is leedahay maamuladuna way ka qabteen marka laga soo tago beesha caalamka iyo baaqa guud wallahi say wax u jiraan iyo sida wax dadka u gaareen horta isma isma wax la isbarbar igi kara malaha ma ahan dadkana xagga ilaahay ba oo laga dhergi karaa un wax waa soo gaareen lakin wax kaabi karo totally ma ahan ma garat maxaad ku qiyaasi leed waxa soo gaaray marka wallahi percentage markii loo fiiriyo wax oo maantay dadka abaaraha iyo xaddiga uu gaarsiisan yahay iyo xadigii gargaar oo dadka soo gaaray wax isu dhigmo ama ama kaabi kara ma ahan marka ilaahay baan u baryaynaa inuu ummadda
waaya roob kheyr qabo soo siiyo insha allah waa gartay marka marka la fiiriya abaaraha way soo noqnoqdeen sannado badan saameyn xooggan ayay yeesheen maxay kula tahay in maamulada ama dadka xataa deegaanka ugu tugturoon hadday noqoto ururada aan dowliga ahayn adinka aad ka mid tihiin dowladda maxaa looga gaashaaman la'yahay ayay kula tahay xataa qayb ahaan si xadiga dhibaatada loo yareeyo
walahi saara horta dadku in la isku tashto oo qofka maxaa la dhihi jiray midka xoololeyda ah iyo midka beeraleyda ah iyo midka maxaa la dhihi jiray ganacsatada intaba in laisku tiirsanaado oo laisku tashto oo dhan kastaba way fiican tahay waxa ugu badan waxa waaye dadku ma ahan dad u diyaarsan horta inay ayaga wax qabsadaan ama sanadka soo socdo hadduu roob la waayo ama roobka uu yaraado maxaa u baxsan karaa qofka inuu sameeyaa la rabaa maogtahay waayadii hore waxay samayn jireen dadka khaasatan beeraleyda oo kale markii la dhaho waxay samaysan jireen wax ay u baxsadaan xilliga abaaraha oo kale oo bakaaray samaysan jireen oo wax bay abuuran jireen magarat totally hadda waxaa u malaysaa dadkii dhinaca beeraleyda inuu dhaqaalahoodii uu burburay oo waxba aysan beeraninba waxaana ugu wacan aan dhihi karaa aniga hay-adaha oo xilliga labada xilli oo dadku ay wax beertaan xilliga uu qofku wax beeranayo oo roobka uu bilowga yahay iyo xilliga uu qofku wuxuu beerto uu goosan lahaa labadaasi waxay samaynayaan wax yar oo dadka ku filleen bay keenayaan marka taas waxay isbaaro u noqonaysaa in oo qofkii wax beerashada aadi lahaa oo hay-ad waxeeda soo raadsaday noqonaysaa ma garat waa garta marka aniga waxaan aad iyo aad uga soo horjeedaa aan ku talin lahaa xiliyada dadku ay wax beertaan ninka beeraleyda oo kale in lagu lagu lagu dhiirigeliyo oo dalaguu beertay hay-adahoo kale hadday wax qaadanayaan ay asaga ka gataan oo xilligu wax beertoo kale ay u imaadaan uu soo gurto xilliga la beeranayana lagu dhiirigeliyo oo abuurkii oo kale la siiyo oo lagu dhiirigeliyo aan la siinin in wax yar oo aan macno u samaynayn hadhowna asaga waxbeerashada ka hor istaagaya ee aan la samaynayn waayahay marka maxaad kula talin lahayd dadka beeraleyda ah ama xoolo dhaqatada ah oo ayaga laftirkooda aad isleedahay way caawin kartaa markii sidaan oo kale dhibaato xoogan oo meel loo dhaqaaqa aysa jirin ay qabsato abaara wallaahi horta ka gaashaamashada waxaa waaye qofka marka hore inuu u diyaar garoobo wixii macnihii sanad kale soo socda oo manihi uu isticmaali lahaa oo kale ama wax hadday dhacaan oo kale inuu u diyaar garoobaa fiican waxaan dhihi lahaa dadku waa inay u diyaarsanaadaan u diyaar garoobaan hadday beeraley ahaay ahaan lahaayeen iyo hadday xoolo dhaqato ahaan lahaayeenbo sidoo kale maxaa yeeley beeraleydoo kale waxay samayn karaan inay wixii wixii dalagii ay abuurtaan ee abuurkii iyo dalagii ay badiyaan si hadhow xiliyada abaaraha oo kale oo roobabka aysan jirin ay ugu baxsadaan dhinaca kale dadka xoolo dhaqatadana waxaa jiro dhulal oo maxaa la dhihi jiray daaqsimo oo kale dhulalkaas daaqsimo oo kale waxaa u malaysaa sanadadii dambe oo kale in oo waxyaabahan dhuxusha iyo tiirarka iyo waxyaabahaas loo isticmaalayo inay ku baraarugaan oosan loo isticmaalin arrintaas ay ka gaashaantaan ayaga isaga imaadaan aa loo baahanya mafahant marka taasaan ku dhiirin lahaa labada dhinacba waayahay dadka hay-adaha gargaarka bixiya ayaga laftirkooda maxay yihiin massage fariinta u direysaan ama aad kala hadashaan haddiiba ay dhacdo
fariinta u diraayo waxaa waaye qofka insaanka waxaa loo baahan yahay haddiiba wax adiga aad ka kaabayso in wixii asaga uu haysta aad ku dhiirigeliso inuu uu sare u qaado hay-adahoo kale waxaan dhihi lahaa dadku dadku beeraley ma wada ahan dadku w waxway beertaan laakiin dad la caawiyaa jiro dadkaas la caawinayo waxaan ku micnihii hay-adaha ku dhihi lahaa inay dalagyada beeraleyda ay beertaan oo kale ay xiliyada ay soo gurtaan ay ayaga ka gadaan si dadka ay ku caawiyaan ay qofkii wax beeranayen oo u noqoto inuu dhiirigelin xitaa kii wax qaadanayo waxay u noqonaysaa hadhow inuu beerihii aado oo wax beerto ma garata aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waaya waa mahadsan tahay saar adagama adaamud kaasi waxa uu ahaa doctor xasan maxamed oo isagu ka tirsan hay-adda hirda kuna sugan magaalada baardheere ee gobolka gedo iguna warramayay barnaamijka martida mikrofoonka midkaan mid lamida inta aan ku kulmi doonnana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay sahra cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkii martida mikrofoonka markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska washington waxaana inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
rabadaan wanaagsan ee dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenay dugsi wiilkeed uu dhiganayay ugu hanjabtay inay bam ku qarxinayso kadib markii cunto badan la siin waayey wiilkeeda
waxay ku hanjabtay haddii cunugeeda aan la siinin cuntada uu doonayo ama aan la dharjinin inay iskuul ka qarxin doonto oo bam ayay ugu hanjabtay sheekadaasoo dhammaystiran barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxa aad maqli doontaan xubintii aalabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aan idii hayo qayb kaloo ka mida waraysigii abwaane maxamed muumin ababe iyadoo caawana marka laga yimaado qasaa'idka uu sameeyey oo sidoo kale inala wadaagi doono qodobada lagu saleeyo amaba lagu qotomiyey qasiidooyinka marka la curinayo waxay yidhahdaan nac marka jawiga qaarkii la galo adigoon is ogeyn baa la qoraaba oo ay socotaa qoraalku soconaya qasiidadii oo waxay leedahay nacam waxay leedahay wax xaqiiqo ah baad ku jiidanaysaa marka wax runa baanad ka hadlaysaa barnaamijkuna wacweyska washington aan ku bilownaa dhegaystayaale barbaarinta iyo daryeelka carruurta ayaa ah mas-uuliyad culus islamarkaana shaqo maalinlaa u ah waalidiinta iyadoo labada waalidba ay wakhti badan geliyaan intii karaankooga ah sidii carruurtoodu ay daryaal ku filan iyo weliba waxbarasho tayada u heli lahaayeen hase yeeshee waxaa xilliyada qaara saameyn ku yeelata islamarkaana qalindaarta duruufta iyo waayaha qoysku ku sugan yahay iyo weliba habdhaqanka waalidka oo aan la hilmaami karin islamarkaana saamayntiisa leh sidoo kale dalalka ay ku yaalaan dugsiyada ay ardaydu dhigtaan ayaan iyagana meesha laga saari karin kuwaasoo waddamadu sida ay u kala dhaqaalo ruron yihiin ay ardayda dugsiyadaasi dhigtaanna ay u kala helaan daryeel joogta ah intay dugsiyada ku sugan yihiin sida cuntooyinka la siiyo jimicsiyada iyo weliba waxyaabo kaloo muhiim u ah barbaarinta ardaydaasi haddaba aan ku soo dhowaada ee dalkan maraykanka toddobaadkan waxay warbaahintu wax ka qoraysay haweenay dugsigii wiilkeedu uu dhiganaya amaba wax ku baranayay ugu hanjabtay inay bam ku qarxin doonto iyadoo markii la baadhay ee sababta ay tallaabadaasi u qaadayna ay noqotay mid iyaduna lama filaana arrintanoo tacnii waxbarashada ee ardayda dugsigaasi wax ku baranaysay saamayn ku yeelatay ayaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan isha soo mariyey islamarkaana iyadoo dhammaystiran inuu hayaa ramadaan wanaagsan cabdixakiin waan dhowahay waana mahadsanta waa tahay bal marka hore bal intaynaa sheekada dulucdeeda iyo faahfaahinteeda u gelin bal haweenaydan marka hore maxay ahayd haweenaydan waa waa qof maaragtay koob iyo afartan sano jir ah oo ku nool magaalada cooka ee gobolka florida wagaag markaa gabadhani ficilkan sidee u samaysay waxay ugu suurta gashay iskuulka ayaa waxaa dhigta ilmo yar oo iyada ay dhashay oo ka mid ah ardayda iskuulka ee magaalada cooka marka iskuulkii ayay wacday iyadoo markaas ka dalbanaysa in wiilkeeda waxa uu doonayo laga siiyo iskuulka wagaag marka waxaan ay doonayso wiilkeeda in la siiyaa maxay tahay ay u cadhoonaysaa dalabaadka wiilkeeda ay dhashay iskuulka in laga siiyo ama waxa uu doonaya waxay tahay dabcan caruurta ama ardayda iskuulka cunno ayaa laga siiyaa marka cunnadaasna waxay ku socotaa qiyaas iyo xaddi loogu talagalay arday walba inuu cuno iyadoo la ilaalinayo caafimaadkooda iyo miisaankooda iyo iyo hadba markaas qofka xaaladda uu ku sugan yahay marka wiilkeeda malaha cunno aad u badan rabay oo iskuulka ka dalbaday marka intii loogu talagalay ardayda ayaa ku filnaan weysa marka iyadoo cabashadaas wadda oo doonaysa in wiilkeeda cuntada uu doono inta uu doono la siiyo si uu dhargo ay iskuulka wacday marka dabcan lagamana qabanin marka xilligaas maysan helin wax ka qabta kadibna cod hanjabaada ayay u duubtay markaa mabay teginba waa telefoon waxay samaysay ay ku hanjabtay markaa maxay ku hanjabtay inay samaynayso Een, waxay ku hanjabtay eh, haddii eh, cunugeeda aan la siinin eh, cuntada uu doonayo ama aan la dharjinin inay iskuul ka qarxin doonto oo bam ayay ugu hanjabtay Eh, marka iskuulkana maaragtay inay falkaas ka fulin doonto haddii aan la dhegaysanin dalabka wiilkeeda marka hanjabaada ayaa waxay ahayd inay iskuulka bam ku xirayso waag cabdiqaadir waxaad sheegtay inay gabadhani ay telefoon uun soo dirtay een, islamarkaana hanjabaadan culus inta leeg ay samaysay dee waalidiin badan baa jira oo arday ay ka dhigato oo carruurtoodu joogto iskuulka dadka kala du- kala duwan baa dugsigii la soo hadli karaya waxa ay soo wacdeena sida warbaahintu qoraysa waa makhaayadii laga cunteynayay sidee lagu ogaaday gabadhan inay tahay qofka soo wacay dugsiga Een, abdacakin sida caadiga ah ee, goobaha ganacsiga marka laga maqan yahay shirkadaha iyo xafiisyada ee, dadka wicitaanka ma joojiyaan dadka adeega raba ama cabashada wata laakiin waxay markaas samayn karaan fariimo ay dhaafayaan oo codad ah oo voicemail ah marka maqaayada iskuulka ku taalana dabcan shaqaalihii ayaa ka rawaxay mar haddii ardada ay ka baxeen ee, xilligaas aysan joogin marka codkii ay duubtay shaqaalihii ayaa markii dib ay usoo laabteen waxay fiiriyeen fariimihii laga tegay dib ay u dhageysteen marka haweenaydan wax maaragtay magaceeda iyo meelaha ay degan tahay maysan sheegin laakiin dib ayaa loo raacay marka waa la ogaaday qofka uu yahay Eh, kadibna maaragtay sidaa ayay shaqaalihii ku ogaadeen wax sahlan ma aha hadda in bam loogu hanjabo islamarkaana een, ardaydii dugsiga arday baa joogta macalimiin baa jooga ciyaaryaar maaha maxaa tallaabo la qaaday markay sheekadaasi timi amaba la ogaaday warkaas
Een, mar allaala markii la ogaaday oo maamulkii iyo shaqaalihii iyo macalimiintii ay isku wargeliyeen tallaabada ugu horreysa oo ay qaadaan waxay ahayd in laga daadgureeyo dadkii iskuulka ardaydii macalimiintii cid kastoo dhiganaysay eh, iyagoo markaa dadkiyaa laga qaaday eh, si loo ilaaliyo maaragta badbaadada ama eh, safetyga dadka markii banaanka la wada geeyey kadib oo ay oga- ay xaqiijiyeen inuu qofna ku harin ayaa waxay la xiriireen booliska kadibna booliska ayaa baaritaan ugu dhaqaaqay dee iyadii waa tan la ogaaday een, ee, hawsha inta leeg baa dugsiga galay een, iyadii wax tallaabaa ma laga qaaday Een, dabcan eh, booliska meeshii gudaha ayay u galeen eh, way baareen eh, waxaana ugu dambeyntii la xaqiijiyey in wax bam ah ama wax qarxa uusan iskuulka ku jirin Eh, markaas kadib ayaa booliska ay tallaabo ka qaadeen waxaana lasoo saaray amar maxkamadeed oo iyada lagu soo xirayo Eh, ugu dambeyntiina eh, arbacadii lasoo dhaafay ayaa lasoo xiray aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi inala wadaagayey bal inta aynaanu gudbin xubinta hal abuurka iyo heesaaga markana aynu wada dhegaysanno codka fanaanada hibe maxamed hudoon hiba nuura aynu intaasi kaga nimaadno codkaasi fanaanada hiba nuura islamarkaana barnaamijkeenna caweyska washington aynu hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad islamarkaana ugu dambaysay waraysigii barnaamijka caweyska washington uu siiyey abwaane maxamed muumin ababe iyadoo dhegaystayaal qaybtanna uu marka laga yimaado qasiidooyinka uu curiyo inagula wadaagi doono waxyaabaha lagu qutamiyo marka qasiida la curinayo waxaynanu sii anbaqaadi doonnaa halkii waraysigu inoo joogay toddobaadkii hore wagaag abwaan ababe abwaan baa tahay marka laga yimaadoono inaad qasiidooyinka iyo nebi ammaanadan aad samayso suugaanta kale caadigaana waad samaysaa heese kale duduwan baad iyagana samaysaa haddaan kaa weydiiyo su-aal heesaha caadiga markay inta badan la sameynayo ama qisooyin bay ku sababa ama ay ku arooraan ama dhacdooyin dhacay bay ku arooraan ama waayaha kala duwane markaa bulshada amaba ummadda ku xeeran bay ku arooraan ama ay ku qotomaanba qasiido marka la sameynayo dabcan iyadoo diinteeni suubanayd aynu garanayno iyo weliba sunnihii nabiga caleyh salaatu wasalaame qodobada inta badan diiradda la saaro ama lagu saleeyo maxaa ka mid ah waxaan su-aasha waxay xasuusinaysaa beri baa waxaan dhegaystay cabdiqays oo su-aasha noocaya la weydiinayo oo waxay yidhaahdeen nacam qasaa'idka markaad qaadayso iyo markaad heesaha qaadayso waxay yidhahdeen codkaagu xataa inuu kala duwan yahay baa la moodaa maxaa u sababa jawaabtaas igama bixin wakti aan yaraabay ahayd laakiin markaan maqlay oo magaranaysaa aan xasuusna wuxuu ku jawaabay abwaankaas cabdiqays oo ragga nabi ammaanka aadka ugu wanaagsana wuxuu yidhi marna xaqiiq baan ka hadlayaa marna waxbaan matelaynaa buu yidhi moogta marka marka horta nabi ammaan laga hadlayo waxa weye dee xaqiiq baa laga hadlayaa xaqiiq marka laga hadlayo waxaa dheer in inta badan markaad dhex gasho ee aad sii macaansataba waxaa la galaa jawi aan magaranaysaa xataa ay naftaadu macaansanayso oo sometimes nimanka dee suufiyadu waxay yidhahdaan waxay yidhahdaan nac marka jawiga qaarkii la galo adigoon is ogeyn baa la qoraaba oo socotaa qoraalku soconaya mud waa qasiidadii qasiidadii oo waxay leedahay nacam waxay leedahay wax xaqiiqo ah baad dee ku jiidanaysa marka wax runa baanad ka hadlaysaa naftaadu marka waxay uga soo baxaysaa si aanad raadacaynaynin sometimesna sometime marmarka qaarna de kule waa qasab inaad diyaarinta lafteeda kugu jirto adigu ay markay munaasabadoo kale leedahay oo matalan de waktigii rabadaanka oo kale la gaadhay xilligaa inaad qortaay de taa waktibaaba ku wada iyadood abuuran karaysa xitaa jawigaa dee moogtahay ma garanaysaa shucuurta badan leh marka waa kala duwan yihiin oo suugaan caadiya markaad qorayso iyo markaad suugaantii oo dee diiniya aad qorayso aad iyo aad markaad samaynaysana way kala duwan yihiin markay kaa soo baxaana dadku ay dhegaysanayaanna waa kala duwan yihiin aad marka waxna waa wax xaqiiqe iyo noloshii rasmiga ahayd ku salaysan waxna waa wax wax malawaal xilliyada qaar noqon karoo la sawrayo malawaal u badan kara haa sida sidoo kale waxaan dhahaa heesaha heesaha laftooda waxaa dhahaa heesaha jacaylkaa markay qiso run aho qofkan heeska hal abuuray haysato markay tahay waxaa la yidhahdaa way ka dareen badan tahay hees la mala awaalay oo nacam laga sameeyey qiso caadiya taa lafteeduna waa xaqiiq umay ka mid tahay oo de wax xaqiiqa adiga ku harta markaad ka hadlayso qalbigu kasoo baxaa baa laydhaa waxa qalbiga kasoo baxaana qulubta dadka ku gaadhaa marka ilaa iyo fanaankii markuu qaadayo heesaa jacaylka macaasuu qaadaya way ka duwanta markay baashii runta ay taabanayso waa ka duwanaanaysa aad iyo aad ha aad iyo aad aad waayo wax qulub kasoo baxay buu noqonayaa markaasna qulubta dadka deg deg u saameynaya aad iyo aad En, su-aal kale haddaan kaa weydiiyo en, eh, maxamed muumin en, eh, qasidooyinka badankooda ama qaar badan oo ka mid a waxaan arkaa iyagoo ay ku jiraan ereyo carabi ah oo inta badan dee dad dadka dhagaysanayaana dee waa soomaali maxaa maxaa maxaa keena inta badan in loo xusho ereyada carabiga inay ku jiraan ma ereyo soomaaliya loo waaya mise waa mise- mise sir gaara ku jirta Een, horta kolley waxa weeyaan waa runtaa way jiraan sidaasi Een, balse waanay jiraan kuwa xitaa soomaali in la iskugu jawaabo oo macal jawaabta soomaali ay tahayna way jiraan Een, laakiin sida ugu badan ee qaalibka baa sanad sheegaysa oo carabi baa inta badan lasoo qaataa Een, waxay noqonaysaa een, waxa weeye kolley habkii qasaayidadu aan ay nagu soo gaadheen hore ee ay noogu bilaabmeen baa carabi ahaa oo qasi- een, qasidooyinka xataa nebi ammaanka dee culimadii ee soomaalida laftooda samayn jiray oo een, qasaa'ido carabiya oo ka xeel dheerba kuwii carabtu sameeyeenba oo waxaa jira moogtahay een, carabiga ay haddana oo qasaa'id nebi ammaanka ah oo culimadii soomaalidu sameeyeen Een, marka ee, waxa weeye habkii marka ay nagu soo gaadheen ee dadku ku garanayeen ayaan loogu talagalay nacam inaanay ka maqnaanin oo dadkii si ay u qabsadaan oo ay moogtahay saameynteeda kolley leedahay waa sidii lagu bartay wax dee dhaqan ahaan oo kale sida dhaqanku uga saameyn badan yahay oo kaley noqonaysaa aad iyo aad dee kolleyna ereyada qaar marka la eego diiniyan ama magacyada qaar ama meelaha qaar magacyadoodana dee isma bedelayaan iyaguna carabigoodii bay ahaanayaan
isma bedeli maayan ba aad iyo aad haddaynu tu kale u gudubnaynu taa ka nimaadno en, abwaan ababe en, iyadana waxaa jirta mid kale oo yaa rasuulallahi labeyk oo iyadana ah oo iyadana ka mid a qasidooyinkii dambeed soo saartay waa sanadkan iyaduna ahayd oo rabadaanka ka hor baan soo saartay ahayd taa waxaa qaadaya sheekh cabdiraxmaan bambaawi baa qaadaya oo albumka sanadkan bay ku jirtaa Een, iyada lafteedu maxabada iyada lafteedu maxabada unbay ka hadlaysaa jacaylka nebiga Een, isla een, waxaad moodaa een, dee kolley nebi ammaanku wuxuu kaga duwan yahay sugaanta kale waxyaala badanoo malaha mawjada maxabadan ku dhex jiray sanadkan marka tan lafteeduna maxabadan bay ka hadlaysaa aad iyo aad yaa labeyk marka le yaa rasuulallah waxaamaan xasuustayba amaba aan s- a- ama aan sawirtayba iyadoo meel saa loo fadhiyo fooxii lagu ridayo oo la qaadayo maxaan ku dhaha qasidadiiyo
maasha allah saasoo kale aad iyo aad ha waa anagu dee jawiga noocaasa baan ku duubnaa iyo fadhiya noocaasa markaan doonno durbaankii caadigii ee eh, nafsadii caadigii ee dhaqanka lagu tumi jiray eh, sheekhyadu ku tumi jireen ayaan ku tunnaa markaan miiska gelino kabacdi eh, habkii kalena waan u tunnaa aad iyo aad labadii dhanba waad samaysaano iyadoo durbaankii loo tumayo fooxii la- fooxii lagu ridanayo shaahii lagu cabayo lagu ridayo oo ha sidaasaban sidaasaban aad iyo aad baan- maasha allah aad iyo aad haasaa weeye mar labaad waa hagaag abwaan maxamed muumin ababe mar kaleaan ku leenahay rabadaan wanaagsan aad iyo aad baad u mahadsanta shukran walaalkay shirwac eh, rabadaan mubaarak baan idin leeyahay adiga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba
يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك نور سر الله سر الله لبيك salligaagu nebi allo waa nolosha ruuxda oh salligaagu nebi allo waa nolosha ruuxdo waana xadii naftii labeeg yaa rasuul allahi labeeg yaa xabiib allahi labeeg يا رسول الله لبيك يا حبيب الله naxariisti mowlaho nabigii ilaahayow labeek yaa rasuulallaahi labeek yaa xabiiballaahi labeek
guud ahaanna waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idin leeyahay sidaa iyo ramadaan kariim
madxigaaga nebi allow dhanna uga manuucsade madxigaaga nebi allow dhanna uga manuucsade yaa nuura carshilah labeeg yaa rasuulallaahi labeeg yaa xabiiballaahi labeeg yaa rasuulallaahi labeeg yaa xabiiballaahi labeeg nuura sirullaahi sirullaahi labeeg niyada kudogsato ku negaata maxabade niyada kudogsato ku negaata maxabade nasrigii adduunyadu wow labeeg yaa rasuulallaahi labeeg yaa xabiiballaahi labeeg yaa rasuulallaahi labeeg yaa xabiiballaahi labeeg nuura sirullaahi sirullaahi labeeg nimcad lagu badhaadhayo san ku neef lahaba dhamman nimcad lagu badhaadhayo san ku neef lahaba dhamman naxariis u soo degto wow labeeg yaa rasuulallaahi labeeg yaa xabiiballaahi labeeg yaa rasuulallaahi labeeg yaa xabiiballaahi labeeg intaasaan ku dhaafno barnaamijka caweyska washington waxaana la socodsiinayey wariye cabdixakiin maxamuud shirwac aad ayuu u mahadsan yahay weli waxaad dhagaysanaysaan idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a gebagabadii ayaa la soo gaaray haddii aan fiirino dhinaca wararka ciyaaraha kooxda manchester city ee kubadda cagta oo difaacanaysa horyaalka premier leaga ayaa fariin adag u dirtay kooxda horyaalka ay ku loolamayaan ee liverpool taasoo berito ama habeen dambe la ciyaari doonta kooxda everton manchester city ayaa shan gool iyo gool uga badisay kooxda watford goolasha manchester city ayaa waxaa afar ka mid a dhaliyey ciyaaryahankooda jesus halka goolka shanaad uu dhaliyey xidigooda qadka dhexe ee rodri manchester city ayaa sidoo kale fariintan waxay u direysaa kooxda real madrid oo toddobaadkan ay ku wada ciyaari doonaan koobka horyaalada yurub samifinaalkiisa sidoo kale ciyaarta kale ee maanta la ciyaaray ayaa u dhexeysay kooxaha manchester united iyo arsenal kooxda arsenal ayaana saddex iyo hal ku badisay sidoo kale kooxda leicester city ayaa hadda waxay la ciyaareysaa aston villa aan raahda aston villa iyo leicester city waxay ku dhamaatay eber iyo eber dhinaca horyaalka sere agana kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa waxa ay laba gool ku leedahay hadda kooxda roma inter milan ayaa haddii ciyaartan oo qeybteedii hore la ciyaaray ay sidan ku dhammaato waxa ay la wareegeysaa hogaanka horyaalka sere aga ee kubadda cagta oo ay laba dhibic ku hogaaminaysay kooxda ac milan inter milan ayaana hal dhibic ku qaban doonta hogaanka kooxdan ayaana sanadkii lasoo dhaafay ku guuleysatay horyaalka sereaga laakiin waxay dhibaato ku qabtay dhanka weerarka kadib markii ay iska direen ciyaaryahan lukaku ciyaaraha kale ee maanta dhacaya ee horyaalka siraaga ayaa waxaa ka mid a tan u dhexeysa kooxaha verona iyo samdoria waxaa kaloo ciyaarta maanta dhacday ka mid ahaa kii kooxda torino ay hal iyo eber uga badisay kooxda specia horyaalka laliga ee dalka sbainna maanta wax kulamo ah lagama ciyaarayo oo berito ayaa la wada ciyaari doonaa horyaalka premier leagana sidoo kale kulamo kale ayaa berito jiri doona waa hagaag markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii nabi ammaanka aan soo qabto mid ka mida nabi ammaanada kooxda iftin اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
dabadeed ayaan low waxa eebba kaa wacay cirka oogadiiso nabawgeeya ugubo amranoo la yaablo abuurtii fardahalo uunkuna qofyahayo ashkiraa ku qaado carshigaa ilbiriqdeed iriduhu furmeeno alleheenna weynbaad afti kala hesheeno noloshiyo iftiinku kuu soo igmadayo gaaliyo islaamku uu arrimi ku yidhiyo
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد urur weyne waataad ka akhrisay dhambaalkee ummadoo dhan shirisee arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseenoo iimaansan waayeen aayadaha qur-aankee dhegaha ka owteen ula jeedadaadii adyadda carruuraha gardarrada abwaanada uushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad u adkaysanayse
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
waan waanta eebbiyo amar baa sugaysee goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quustaa addin lagu cadgoostiyo abbaan duulayaashii ka irdhoobay diintee ashahaada diidiyo ibliis iyo dhashiiba badar lagu umaado lagu arax wareemo ajariyo jahaadba birta loo afaysto waa beri aroorya uxud layska helayo eebiyo gantaalba lagu wada idlaado
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
dhiiggii ordaaya oodaha la tegayo ololkii xunaynba boqorkiiyo ugaaskii indhashoodu duusho goobtii axsaabba axan loogu kariyo utunkaa maqnayd baad aarkeeda gudato kabcada ajarankii nafta lagula eerto libta lagu aroostaa xaramaynku iido usgagii ka maydho waxa laysku aaminay dabadeed adaa yidhi aaway codkaasi baxsan ee allaha u naxariista cabdikariim faarax jiir oo ay gadaal kala jiibinayaan kooxda iftin ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir haatan iyo kulanti dambe nabadgelyo